markab wada shidaal oo lagu haystay xeebta puntland ayaa si nabad ah lagu sii daayay kadib markii dableydii haysatay ay isaga dageen guul habeennimo ah markabkaasi wararka qaar ayaa sheegayay in dableydani ay ku sii daayeen markabka wadahadal xaajood saddex gees ah oo dhex maray iyaga hoggaanka dhaqanka iyo maamulka puntland hase ahaatee cabdiraxmaan xaaji xasan oo ah agaasimaha guud ee ciidamada ilaalada xeebaha puntland oo u raramay wariyaha v o eda jacfar kuukay ayaa arrintaas gaashaanka u dururay kuna sheegay waxba kama jiraan abaarihiis ofiiskii tobankii ardaynimo ayaa waxaa gacanta ku diriday markabkaas oo la wareegay ciidanka ilaalada xeebaha puntland sii nabadgelyaa iyadoo aan dagaal iyo khasaare midna ka dhicinin ee halkaasna way ka baxsatay dableydii maaragtay uu qafaallaa kadib saakay barqadii barqadihii markii uu dagaalkooba dhex maray iyo magaratay dawladda puntland oo mar walba ay ka go-an tahay inaan marnaba wax gorgortal laga gelin cid kastoo isku dayda inay ka maaragtay qafaalato maraakiibta gooshaysa xeebaha puntland marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaah baan ugu xamdinaqaynaa waxaan u sheegaynaa cid dambe oo isku daydaana inay sidaa iyo si lamid iyo cawaaqib kasii dhigata meeshaan ola kulmi waya markabka hadda halkee buu ku sugan yahay
markabka hadda wuxuu soo jihaysan yahay magaalada boosaaso halkaasoo ay maaratay dawladdu maaratay puntland ay kula kulmayso dadkaasoo muddo badan hadda meelmahaas lagu haystay maalmaha kayna soo dhaafay marka insha allah waxaan rajeynaynaa inay meeshaa ku nastaan kadibna ay sii wataan safarkooda haddii ala yidhaha halkay ku dambeeyeen raggii afduubka geystay
qaleyda sidaan kuu sheegay habeennibay ahayd iyagaa si si tartiibay uga baxsadeen meeshaas jaaris maaragtay wadahadallo odayaal iyo waxaas maarata malaha la shaqaynayay arrintaasna maarata si nabadgelyaabay ku dhamaatay maaragtay saasaan kuu sheegayna haddii ala yidhahda ma weerarka ciidamadu ay ku qaadeen bay ka baqeen oo sidaabay markabka uga degeen mise waxaa jira qaab kale oo lagu soo gebagabeeyey afduubkii markabkaasi lagu haystay inabaaba yaraatay wax madax furashaa oo markabkaas laga baxsana ma jiraan wax gorgortalo laga galayna ma jiraanin dabcan waad garan kartaa ciidanka iyagu wuxuu ku hareeraysnaa ama dhinacyada ka fadhiyey markabka ilaa iyo laba maalmood qiyaastii shalay iyo xalay iyo maantayba kadibna iska horimaadyaha ka dhacay maantays laba goor iyo culays badan oo ciidanka dawladdu uu soo saaray sidaas daraaddeed waxay soo dhawaatay in nimankaas ay taladooda kusoo dhamaato inay ka degtaan oo iska dhiibaan markabkaas iyagoo maaragtay naftooda badbaadsanaya waxaa nagu maqaalo ah inuu jiray wadaxaajood iyo wadahadal qaar ka tirsan odayaasha deegaanku ay la galeen raggaasi kuna qanciyeen ugu dambayntii in ay markabka isaga degaan adiguna waxaad noo sheegaysaa hadda in awood ciidan oo halkaa ku wajahneed aawadeed ay uga baxsadeen amaba uga carareen wallahi anagoo hadeer maaragtay kolley dawladdu gorgorta kama gelin wadahadalna kama gelin laakiin deegaanka odayaashii joogay iyaga wixii dhex marayey arrintaas arrin iyaga maaragtay dadka deegaankay u taallaba hadiyo dadkii maaragtay markabkaas saaraa laakiin wax luga oo dawladdu ay kulahayd haba yaraatee ma jirto sidaa kuu sheegayena wax u dhaceen insha allahu anagu hameydii waxayd in markabkaas iyo hantidiisu iyagoo nabad qaba inuu gacanta dawladda soo galo wadahadalka aan hadda sheegayno waxaa qayb ka ahaabaa la leeyahay in raggan ay markabka si nabadgelye ah kusoo wareejiyaan iyagana aan la dabageli doonin oo faraha laga qaadi doono aan wax dembi a loo raacan doonin annagu arrintaas ma ogin ciddii idinku tiri balaha iyadaad weydiinaysaan dawladda puntland gorgorta kama gelinin heshiisay la gashay oo arrimahaas ku saabsan haba yaraatee ma jirto bataasa ma jirto marka aan ku leeyahana warka rasmigaa weeye dawladdu ciday heshiis kula gashay in dadkaas la daayo markab kale ay sii daayaan haba yaraatee ma jirto waayaha ma jiray xiriir idin dhex maray adinka iyo qolyihii markabka lahaa shirkad ama dawlad oo ku aadanaa in aad markabkaasi awood kusoo furataan amaba waan waan wixii markabkaasi lagu soo badbaadin karo iyo shaqaalihiisaba in aad samaysaan mise iyadoo aanay wax xiriira jirin ayay dowlad goboleedka puntland si gaara isku xilqaantay oo markabkaasi ay kusoo furatay si gaara dawladda puntland waxay u xilsaaran tahay inay hawshaas waajibaadka dawladda loo idmabay inay xiriir kala samaysa haba yaraatee ma jirto laakiin dadka awdariska waa laga yaabaa inay dad maaragtay la soxeynayeen iyagoo ilaashanaya hantidooda iyo dadka iyagoo ay ka dhashay oo marka khasaaran in sii nabadgeliyaa maaragtay wax lagu raadiyo oo aan dhibaato isa soo gaarin laakiin wax compromise iyo wax heshiis oo dawladda puntland iyo dadka awdariska ka dhexeeyay ma jirinin laakiin de waajibaadka shaqo oo dawladda saaran waxa weeye hantida iyo dadka maaragtay markabkaa saaran inay iyagu ku dadaalaan nabadgelyahooda iyo amnigooda inay badbaadiyaan aada iyo aad baad umahadsan tahay waa ku salaamaya